taliska ciidamada Mareykanka ee Africom ayaa sheegay in duqeyn ay axadii lasoo dhaafay ka geysteen deegaan ka tirsan gobolka Hiiraan ay ku dileen ugu yaraan saddex iyo toban ka tirsan maleeshiyada al-shabaab warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo soo koobaya maxamed colaad xasan
war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada maraykanka ee afrika ee africom ayaa lagu sheegay in duqeyn dhinaca cirka ah oo diyaaradaha maraykanka ay la beegsadeen xarumo ay ku lahaayeen al-shabaab meel ku dhow deegaanka teedaan oo ka tirsan gobolka hiiraan waraalka wuxuu intaasi ku daray in ilaa iyo saddex iyo toban ka tirsan maleeshiyada al-shabaab lagu dilay duqayntan dadka rayidka ahna aanay waxba ka soo gaarin africom ayaa sheegtay in duqaynta lala beegsaday maleeshiyo ka tirsan al-shabaab oo weerar ku soo ahaa ciidamada militariga soomaaliya saraakiil ka tirsan militariga soomaaliya oo ay v o edu la hadashay isniintii ayaa sheegay in duqaynta lagu dilay ilaa iyo afar iyo toban ka tirsan maleeshiyada ururka al-shabaab militariga soomaaliya ayaa intaasi ku daray inay qabsadeen xaruntii ugu weyneyd ee kooxdu ku lahayd meel duleedka ka ah degmada maxaas islamarkaana ay burburiyeen meelo gabaad u ahaa toddobaadkii tegey ayaa sidan oo kale africom waxaay sheegtay inay duqayn ka fulisay meel duleedka ka ah caasimadda gobolka hiiraan ee beledweyne duqayntaasi ayay sheegtay in iyana ay ku dhinteen afar ka mid ah maleeshiyada ururka al-shabaab cabdiraxmaan sheekh azhari oo agaasimo ka ah xarun wax falanqaysa oo fadhigeedu yahay magaalada muqdisho ayaa v o eda u sheegay in maraykanku uu mar kale kor u qaaday kaalintiisii la dagaalanka al-shabaab ee soomaaliya taasna waxay qayb ka tahay buu yidhi isbeddel ku yimid siyaasadda maraykanka iyo danaha uu ka leeyahay gobolka waxau sheegay in howlgalladan maraykanka ee soo kordhaya ay qayb ka yihiin qorshihii madaxweyne biden uu dib ugu celiyey ciidamadii maraykanka ee maamulkii trump uu ka saaray soomaaliya duqaymahan ugu dambeeyey ee maraykanka ayaa daba socda doorashadii la doortay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo isna wacad ku maray in dowladdiisa ay al-shabaab la dagaalamayso daniel forod oo ka tirsan xarun talooyinka bixisa oo la yidhaahdo farside africa group oo fadhigeedu yahay magaalada nairobi ayaa sheegay in hadda si ka duwan duqaymihii hore ay africom si taxadar leh u xulanayso bartilmaameedkeeda iyadoo ka qayb qaadanaysa duqaymaha furimaha dagaalka oo ay yar tahay fursadda ay dad shacaba wax ugu noqon karaan waxa uu sheegay in xukuumadda washington ay werwer ka qabto al-shabaab oo howlgalladeeda ku ballaarisa dalka ethoobiya inkastoo uu sheegay inay la tahay in duqaymahan aysan wax xiriira la lahayn iskudaygii ay al-shabaab dhowaan isku dayday inay u tallowdo gudaha ethoobiya
aada ayuu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad kala socoteena waa laantaaf soomaaliga e v o a